hadalhayn ballaaran ayaa ka dhalatay dil loogu geystay qof muslim ah oo degganaa dalka faransiiska masjid ku yaalla mid ka mid ah magaalooyinka dalka ee dhaca koonaha koonfureed dhacdadan ayaana la kulantay falcelinno lagu dhaliilayo oo iskugu jira kuwo bulsho iyo kuwa siyaasadeedba dowladda faransiiska ah ee dhacda qaaradda yurub ayaa si guud ku caanbaxday cadowtooyada ay u hayso diinta islaamka dadka faransiiska ah ayaana ku tilmaaman kuwa qaba islaamofobiya oo macnaheedu yahay naceybka ka dhanka ah muslimiinta iyadoo ay dalkani ku sugan tahay jaaliyadda ugu weyn ee muslimiinta ku dhaqan qaaradda yurub dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhan ah muslimiinta ku nool faransiiska waxaa lagu dilay nin dhallinyaro ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka maali islamarkaana haysto diinta islaamka ninkan ayaa lagu qaaday weerar loo adeegsaday mindi xilli uu ku tukanayay masjid ku yaalla deegaanka koombe ee dhaca mandiqadda gaadh ee ku beegan koonfurta faransiiska dilkan oo dhacay maalintii jimcada ee toddobaadkii hore ayaa lagu tawthiiqiyey muuqaal ay c c kamirada duubtay intii uu ninka faransiiska ah beegsanayay qofkan muslimka ah muuqaalka ayaana lagu arkayaa in ka badan tobaneeyo jeer iyadoo qofka muslimka ah lagu duraayo mindi ciidamada ammaanka ee dalka faransiiska ayaa laba maalin kadib markii uu dilka dhacay waxa ay gacanta ku soo dhigeen dembiilaha oo ay sheegeen in uu yahay faransiis aanan muslim ahayn dhacdadan ayayna ku tilmaameen in ay tahay mid lagula collaytamayo dadka muslimiinta ah sooyaal ahaanna dalka faransiiska ayaa weligiiba ahaa mid ka mid ah dalalka ugu daran ee lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah ee ka soo jeeda iyo kuwa kale ee qaxootiga ku ah balse cadaawaddan ayaa sii laba kaclaysay sannadihii lasoo dhaafay sababo ku aadan tasriixaadka iyo hadallada ay jeedinayaan madaxda iyo siyaasiyiinta faransiiska ah sida ay sheegayaan dadka u dhoondoloola siyaasadaha xukuumadda baariis hadalladan ay jeedinayaan madaxda iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda dalkan ayaa waxa ay ku beegsanayaan dadka muslimiinta ah iyagoona ugu gafayo muqadasaadkooda culeysyada ay dadka muslimiinta ah ku wajahayaan gudaha dowladdan galbeedka ah sidoo kale waxaa ka mid ah amarro ka dhan ah waajibaadka diineed ee ay diinta islaamka farayso dadka muslimiinta ah sida muujinta sunnada iyo xerashada xijaabka ee gabdhaha muslimaadka ah warbixinnada ka soo baxaya dalka faransiiska ayaa si waafi ah u soo bandhigaya sida ay daahirada islaam nacaybka oo caalamiyan loo yaqaano islaamofobiya ugu faafayso gudaha faransiiska bayaan xilli hore ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda baariis ayaa lagu sheegay in sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka oo keliya la diiwaangeliyey in ka badan laba boqol afartan iyo laba xaalad oo islaamofobiya ah islamarkaana lagula kacay dadyow muslimiin ah tani ayaana faransiiska ka dhigtay kan ugu horreeya ee ay ka dhacaan xaaladahan marka la barbar dhigo dalalka kale ee ay ka wada tirsan yihiin qaaradda yurub shabakadda aljaziira net oo qodobkani soo bandhigayso ayaa waraysatay khubaro iyo aqoon-yahanno ka faallooda arrimaha faransiiska waxa ayna xubnahani soo bandhigeen ilaa xad sida uu yahay waaqica faransiiska iyagoona bidhaamiyey jihooyinka quudinaya daahirada islaam nacaybka kana shaqaynaya in ay ku dhex faafto faransiiska kuna dhex bahdo dadka faransiiska ah baaraha iyo weriyaha faransiiska ah ee lagu magacaaba biyi rimon ayaa qaba in xadgudubyada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan faransiiska ay tahay arrin jirta oo aanay cidno ka qarsoonayn iyo in ay dardergelinayaan xubno awood leh oo si daran ooga soo horjeeda dadka muslimiinta gaar ahaan kuwa qaxootiga ku jooga faransiiska baarahan faransiiska ah waxaa ra'yigan la qaba ninka lagu magacaaba kamaal al ciifi oo ah madaxa hay-ad ka shaqayso arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada baariis waxa uuna kamaal leeyahay islaam nacaybka ka jira faransiiska ma ahan daahiro shacbi ah oo ay ka wada siman yihiin dhammaan bulshada ku nool dalkan balse waa arrin ay dabada ka riixayaan hay-ado gaar ah ayna karkarinayaan jihooyin siyaasadeed iyo kuwo warbaahineed oo isku ballansaday nacaybka muslimiinta ayuu leeyahay kamaal al ciifi kamaal al ciifi madaxa hay-ad ka shaqayso arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada baariis dalka faransiiskana ku noolaa shan iyo labaatan sano oo xidhiir ah ayaa sidoo kale warkiisa raaciyey in siyaasiyiinta xilligan horkacaya dowladda faransiiska ay ka wada socdaan nacaybka dadka muslimiinta ah arrintan ayaana waxaa ka maragkacaya ayuu leeyahay hadallada duuban ee ay jeediyaan madaxdan amaa xoghayaha guud ee jaaliyadaha muslimiinta ee ku dhaqan dalka faransiiska moxamed haniish ayaa waxa uu leeyahay bulshada faransiiska ma aha cidda ugu badan ee ku kacaysa falalka islaam nacaybka balse waa dabaqad gaar ah oo dabaqadda siyaasiyiinta ah weliba si gaar ah xukuumadda xilligan jirta oo aad xagjir u ah emmanuel macron iyo wasiiradiisa ayaana ku caanbaxay soo saaridda amarada ka dhanka ah muslimiinta sida xiritaanka masaajidda iyo madaarista muslimiinta mamnuucidda xijaabka iyo wax weliba oo lagu garab istaagi karo shacabka reer falastiin markan aynu milicsanno asbaabta ka dambayso beegsashada muslimiinta ku nool faransiiska iyo cawaamisha dardargelinaysa daahirada islaamofobiya moxamed haniish xoghayaha guud ee jaaliyadaha muslimiinta ee faransiiska ayaa waxa uu leeyahay tiro badan oo muslimiinta ka mid ah si qorshaysan ayaa loo dilaa oo agaasiman waxa ayna la kulmaan weeraro aad u halis badan balse warbaahinta iyo dowladda faransiiskuba waa ay iska indhatirayaan gaboodfallada lagula kacayo dadka muslimiinta ah tabinla'aanta warbaahineed ee falalka lagu beegsanayo dadka muslimiinta ah iyo aamusnaanta xukuumadda baariis waxa ay dadkan la collaysan muslimiinta ee geysanaya weerarada oga dhigan yihiin taakulayn iyo dhiirigelin ku aadan waxa ay kula kacayaan muslimiinta ayuu sidoo kale yidhi moxamed haniish sabab kale ayaa jirta oo gadaal ka riixayso daahirada islaamofobiya ee ku dhex faafayso faransiiska sida uu qabo xoghayaha guud ee jaaliyadaha muslimiinta ee ku dhaqan faransiiska waxa ayna tahay sababtaasi dowladda faransiiska oo aanan ciqaabayn dilaayaasha beegsanaya dadka muslimiinta ah ee u dhashay faransiiska waxaana middan sii dheer boorinta ay warbaahinada faransiiska la garab taagan yihiin dadyawgaasi iyo suurad xumaynta ay la daba joogaan dadka muslimiinta ah iyadoo ay hadalhayn xooggan iyo cambaaraynba la kulantay dhacdadii dhowaan lagu dilay qofka muslimka ah ee masjidka ku jiray magaalooyinka faransiiskana ay martigeliyeen bannaanbaxyo xooggan oo looga soo horjeeda dhacdadaasi haddana dadka muslimiinta ah ee ku nool faransiiska waa kuwo baylah u ah beegsiga gardarrada ah ee ay kula kacayaan dadyowga ku colaadinaya diintooda